bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habe wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan xiisi walbo aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho
naarihii bislaada dumiyayo cadow lagu dalbaday
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahay shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha may laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono cidikan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdan waxaa qayb ka noqon doonaa saaxiibayaal guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa soo saaray habraac iyo shuruucaha markaasi laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qoraal ama warqada kasoo baxday dhinacyada u qaabilsan doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa caawa soo gudbi doonaa saaxiibyaal gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha xildhibaan maxamed keerow maxamed ayaana habraacaas warbaahinta la wadaagay haddaba shuruucaha laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo markaas oomanka ay buuxinayaan iyo markaas wax walba ku saabsan qabanqaabada ugu dambeysa doorashada madaxweynaha soomaaliya oo iminka ka socota magaalada muqdisho iyo musharaxiinta xilka madaxtimo ee soomaaliya oo wada ololahoodii ugu dambeeyey haddaba maxay tahay ama ma ma dhabbaa in ay macquul tahay in dib loo dhigi karo maadaama waqtiga musharaxiinta qaarkood ay sheegeen inuu ku yahay islamarkaan hoosta laga soo geliyay falanqeyn iyo warbixin arrintaas ku saabsan caawa barnaamijkeena wareega ku dhegeysan doontaan waraysi gaarana waxaan kaga heenaa xildhibaan qaasim cabdikariin cilmi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado haddaba muxuu ku yidhi khilaafkaas xildhibaanku
walla hebel baan kula taageersan iyo halkaan uma imaan inaan ka jawaabo oo dee waa sax wey dadku waa kala duwan yahay waa kala waa tiim iyo groupis laakiin waxaan kuu sheegaya aniga mabdiyan waxaan ka aaminsan aan kuu sheegaya ama waxaan rabaa si xal ah oo cadaalad ah oo dadka gobolkaas matalaad saxa ay helaan
caawa ayaa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsina magaalada muqdisho ku dhegeysan doontaan saaxiibyaal wareysi dhinacyo badan taabanaya oo xildhibaanku aan la yeelna uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo lix iyo tobankaasi kursi khilaafka ka taagan sidii loogu xalka loogu gaari karo qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona aad maqli doontaa saaxiibyaal shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxweynaha soomaaliya ee shan iyo tobanka bishaan la filayay inay ka dhacdo magaalada muqdisho aragtida shacabka halkee bay u badan tahay caawa ayaan soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona oo aad degeysan doontaan haddana waxaan u nimiday doorashadii kale ee dalka sidaan maaragtay uga qayb qaada lahayn
maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ujeedka safarkiisa madaxweynaha waxa uu ku qatamo ayaa caawa barnaamijka wareega ku dhegeysan doontaan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo garoonka diyaaradaha dhinacyadu kusoo dhaweeyey oo dhankooda madaxweynaha soo dhaweyntiisa ka hadlaya ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadeena kale waxaa qeybka oo caawa aad maqli doontaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa markaas waxa ay go-doonka ay ka qaadeen ama isku fureen wadooyin ay horey u goodoomiyeen al-shabaab oo markaas ka kala tirsan gobolada bah iyo bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya caawa ayaad maqli doontaa saaxiibayaal sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu kulan gaara la qaatay xogayaha wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan waxay ka wada hadleen dhinacyadu caawa ayaad dhegeysan doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan idiin soo gudbi doonaa cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa barnaamijka caawa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud waan idinla soo cuseenaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacra haddii had dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray eh, shuruudaha markaasi looga baahan yahay musharaxiinta doonaysa inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka qoraal ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha dalka ayaa waxaa lagu sheegay in musharaxiinta looga baahan yahay warqadda codsiga xilka madaxweynenimo iyo mid ah aqoonsiga idhiga ama baasboor sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid a ama ku jira warqadda soo jeedinta musharaxa iyo warqadda codaynaysa buuxinta shuruudaha musharaxnimo warqadda caddeynta lacag qabashada iyo tan aqbalaadda iyo hogaansaminta natiij- natiijada doorashada ugu dambeyn guddiga doorashada ayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha ku wargeliyay inay soo dhammaystiraan maanba shuruudaha laga rabo si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo wakiilinta musharaxiinta ayaana maalinta biritaan ka bilaabanaysa magaalada muqdisho waxaana doorashada loo qorsheeyay inay dhacdo shan iyo tobanka bishan waa guddoomiye ku-xigeenka ah guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed keerow maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaana si faahfaahsan ugu sharaxay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan habraac maanta ay soo saareen ee ku saabsan qabashada ama shuruudaha laga doonayo xilka muda- musharaxiinta u taagan qabashada xilka ugu sarreeya ee dalka
maanta waxay noo ahayd eh, maalintii saddexaad oo aan shaqaynayno Eh, qaybihii hore waxaan ku guda jirnay doorashadii guddiga in uu guddoonkiisa doorto iyo mar labaad in guddiga uu isku qaybiyo laba qaybood oo guddi hoosaad kadibna guddi hoosaad kasta uu shaqadiisa gaarka ahayd uu qabto Eh, maanta oo aan qabannay runtii hooshii ugu adkayd waxaan ugu dambayntii aan soo saarnay ilaahay mahdi ee habraacii ee ee ay u mari lahaayeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamayo ee iyo qaabkii mataqaanaa isku diiwaangelin lahaayeen oo aan shaacinay waxaan rabaa inaan akhriyo ee dukumentigii ay guddiyadu soo saareen oo runtii ka kooban sagaal qodob oo aan rabo mid mid inaan de warbaahinta ugu soo gudbiyo ujeeddada waxa ay ahayd habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay soo buuxiyaan habraaca diiwaangelinta hoos ku xusan kow warqadda ugu horeyso ee laga rabo waxay tahay idkar ama basaboor labo warqadda codsiga musharaxnimo qofka musharaxa ah ee noo imaanaya marka ugu horeysa waxaan ka rabnaa warqad ay ku caddahay musharaxnimadiisa inuu noo keeno qodobka saddexaad warqadda soo jeedinta musharaxa musharaxa waxaa laga rabaa labaatan xildhibaan in ay soo jeediyaan inuu u qalmo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ama guud ahaan wadarta xildhibaanada aqalka sare ama senatarada aqalka sare ee laga soo doorto hal gobol inay soo jeediyaan waxaa kaloo laga rabaa oo lambarka afaraad ah warqadda caddaynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo iyadana waa waa laga rabaa namber shan afar boqol oo nuqul oo ku saabsan barnaamijka doorasho oo daabacan ayaa laga rabaa ka hor maalinta hadaljeedinta ayaa laga rabaa nambarka lixaad waxaa laga rabaa taarikh nololeedkiisa ama cvgiisa inuu keeno laba sawir oo testara waa laga rabaa waa qodobka toddobaad waxaa laga rabaa warqad caddaynta lacaqabashada lacagtii uu ku soo shubay bangiga dhexe ama accountka bangiga dhexe uu ku shubay warqaddaas ayaa laga rabaa inuu guddiga u keeno sagaal warqadda aqbalaadda iyo u hoggaansamidda habraaca iyo natiijada doorashada warqaddan waxay taallaa xafiiska guddiga diiwaangelinta ayay taallaa qofka musharaxa ah waxaa laga rabaa inuu warqaddaas uu saxiixo haddaba musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa lagu wargelinayaa in ay soo dhammaystiraan dhammaan shuruudaha kor ku xusan si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo intaan waa habraacii uu mari lahaa qofka murashaxa u ah jegada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aad ayaad u mahadsan tihiin waxaa ku saxiixan guddoomiyaha guddiga senatar cabdiqani geelle maxamed
saaxiibyaal habeen wanaagsanayaan hawdanka ilaahi weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho podcast aad maqlayseen wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed keerow maxamed markaa akhrinaya habraac iyo shuruudaha laga rabay musharaxiinta xilka madaxweynaha oo ay soo saareen guddiga fadhigoodahay magaalada muqdisho oo maanta ay soo saareen dhinaca kale haddii aan ku soconana kulamada siyaasadda ee ka socda magaalada muqdisho ayaa aad u xoogan oo musharaxiinta ah madaxweynaha doonaya ay markaas ay wadaan ay la qaadanayaan xildhibaanada iyo dhinacyada kale ee daneeyaasha arrimaha siyaasadda ee dalka howlaha musharaxiinta madaxweynaha ayaana si xooli ah ku bilowday baraha bulshada waxaa si weyn la isku dhex marayaa sawirada muuqaalada oo markaasi koo kooban oo musharaxiinta madaxtinimo ee dalka doonaya mid kastaba oo liiso baraha bulshada si xoogan loogu sii baahinayo wariyaasha qaarkoodna si weyn ay u baahinayaan waxaana markaasi qaarkoodna marka ay yihiinba kuwa si weyn warbaahinta loogu sii daynayo ay musharaxiinta qaarkood lacaga badan ay ku bixinayaan hase yeeshee taynada arizona ee muqdisho ayaa loo midaysan yahay shan iyo tobanka bishan may laba kun laba iyo labaatan halkaas oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha soomaaliya taa oo soo afjaraysa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay iyo markaasi isqabsigii hareeyey arrimaha doorashooyinka dalka qabiihii hore ee barnaamijka ayaad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socda barnaamijkeena caawa hordhiciisa aad kusoo maaqsheen hase yeeshee marka
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saxraad ah dalsan magaalada muqdisho degeysanaysaan saaxiibayaal xildhibaan qaasim cabdikariin cilmi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ee koo tobanaad ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka lix iyo tobanka kursi ee gobolka gadoob iyo mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajo iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka wareysi dhacab aan taabanayo xildhibaanku aan la yeelnay ayaa marka waxa uu uu ku sharxayaa hanaanka doorashada xildhibaanada iyo guddoonka sida ay u dhacday ee khilaafka taagan ee lix iyo toban kursi goaanada laga gaari karo iyo sida xalka ugu fudud ee markaasi looga wajihi karo waryahana yuusuf cabdishire ayuu u warramay
waa mahadsantihiin bahda saxaafadda iyo dalsan iyo wariyaasha iyo kameramaanada aad baa mahadsantihiin su-aasheeda ugu horeysa waxay tahay xaalad doorasho ayaa waddanku u galay gaar ahaana shan iyo tobanka bishan oo loo hasteeyey doorashada madaxweynaha xildhibaanada baarlamaanka haddii aad tihiin maxaa idiin qorshaysan hogaamiye nooceeya ayaad rabtaan inaad waddankan u doonataan
insha allahu sidii ay ahaan jirtay oo qori isku dhiibka ahayd oo afartii sanaba mar la dooran jiray madaxweynaha baa waxaan filaynaa insha allahu tacaala inuu isbedel fiican oo hawsha iyo shaqada socota sii wada oo qori isku dhiibka ah oo yimaado dalka iyo dadka iyo guud ahaana khayr iyo baraaran u rajeynaynaa iyo wax wanaagsan inay shan iyo tobanka bisha soo baxaan insha allahu tacaala
qofka aad rabtaan inaad doorataan ama adigu ka xildhibaan ahaan aad rabtid inaad hogaanka waddanka ku doorato maxaad ku xulan lahay anigu waxaan ku xulan lahaa lambar one qof daacada inuu yahay oo waddankiisa daacad u ah qof aamina inuu yahay qof maaragtay garan kara meesha dalkan ka yimid iyo meesha u socdo qof garan karaa duruufaha guud ahaan haysta dadka soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibadihiisa iyo qaxootiyaashaba ku jira qof garan kara baahida ay qabaan dadka danyarta ah qof garan kara wadanku wuxuu ahaan jiray iyo meeshuu ka yimid qof garan kara oo higsanaya oo go-aan qaadashadiisuna ay tahay boqolkiiba boqol qofka saasaan rabnaa inaan doorano insha allahu tacaala qofkaasaana dalkaani u baahan yahay
doorasha dhowaan dhacday oo guddoonka baarlamaanka aad doorateen iyo ku-xigeenadiisii guddoomiyihii iyo laba ku-xigeen doorashadaas si weyn bay dadku dhagta ugu taagayeen xogtiinana cid badani ma moogano oo waxaa laleeyahay xildhibaanadu waxay wax ku xushaanuun waa in qofku uu ku xulafo yahay ama dana dhaqaale ama dana kale ay ugu jiraan maxaad ka leedahay eedahaas
horta garalabanin kama wada isqulsayso haddii la dartamo qof baa kolleyba soo baxaya laakiin aniga taas mabda'aas fuleexantiis ma mogaa la yiriyo laga yaabay in dadku waa kala duduwan yahay waa la badan yahay dadku waa badan yahay qof baa wixii qalbigiisa ku jira ilaahay baa og laakiin anigu kuwa dadkaas maahan kuwa isbedelka rabay oo qof fiican oo dadkan hogaamin kara oo guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisu inay soo baxaan rabay dabcanna dadkii markaasi soo maaratay qadimay oo meesha soo fulay oo yiri membarka soo fulay yiri annaga aniga hallay doortay qolley qof ka mid oo nasiibka u lahaa waa soo baxay waana ku qanacsanahay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo hogaanka cusub oo soo baxay nasiibkoodaana siiyey waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inay noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda anfaca oo si cadaalad iyo soomaalinimo maaragtay ugu shaqeeya ayagoo raacaya dhaarta ay mareen oo ahayd diinta iyo dalka iyo dadkaba inay si cadaalad ugu adeegaan
waxaad ka mid ahayd xubnaha baarlamaanka ee codeeyey meeshana codka ku leh aragteen waxaa lagu arkaa inaad ka mid ahayd dadkii laga adkaaday oo guddoomiyahoo kale xubin kala taageersaneed sida la rumaysanya ama dadku qaar ay u fasirteen waxaan tusaale usoo qaadanayaa shirki jaraaideed halkan aan fadhina aad ku qabateen adiga iyo qeyb ka mida guddigii xilligaas ee baarlamaanka u qaabilsanaa oo aad ku taageereyseen in xubno laga reebo baarlamaanka fasiraaddu waxay muujinaysaa in guddoonka qofka aad wadateen laydinka adkaaday maxaad is leedahay sababta waa idinka adkaada ay tahay
horta i think misinformation baad haysataa aniga lagama adkaana waa guulaystay adkaana uma taqaan haddaad idhihi lahayd yaad u codayso wadatay waa baab gaara laakiin xanta suuqaad soo maqashaan malaynaya at same time maalintan halkan shirka jira aad ku qabanayneen gudoomiyaha baarlamaanka lama doorana issue kaloo arrimaha gadahan ka hadlaynay laakiin beriyo kale la dooran markaas doorashada iyo gudoomiye iyo waxaan ka hadlaynayna ma ahayne momentkaas xaalad taagneed bay ahayd marka hadda warkaas waxaad ku celisaa ninkii ku yiri waa laga adkaaday laakiin anigu waa guulaystay ciddaan rabay inaan soo baxa waa ku fahmay arrinta gobolka gadaad soo hadal qaaday soddon iyo laba xubnood baa baarlamaanka soomaaliya dhowr fadhi oo ugu dambeeya uu yeeshay ka qayb gale min lix iyo toban oo ceelwaaq iyo garbaharey lagu soo kala doortay doorashooyinkan isbarbar socda madaxtooyada soomaaliya ama villa soomaaliya waxay u aragtaa kuwa sharci darraa waxayna soo jeedisay in aan labadaba la aqoonsan siday u muuqato warkeeda dhinaca kale markaan ka eegnana dhinac bay taageersan tahay oo waxay saboodgaranaysay garbaharey sida la sheegayo adiga muxuu xalka ku leeyahay tiimamka soomaaliya isku hayay siyaasadooda anigu dee qole hebel baa qolo taageersan iyo halkan uma imaan inaan ka jawaabo oo dee waa sax wey dadka waa kala duwan yahay waa kala waa tiam iyo groubis laakiin waxaan kuu sheegaya aniga mabdi'iyan waxaan ka aaminsanaan kuu sheegaya anigu waxaan rabaa si xal ah oo cadaalad ah oo dadka gobolkaas matalaad saxa inay helaan waxaa la yidhi alifkii albaqraba qur-aanka alfaxmala ka halaaba albaqra kuma hagaago asaaskii hore iyo sidii loo management gareeyey ama loo taradgareeyey dadkaas iyo degaankaas baa marka hore khaldanay aniga waxaan qabaa marka khaladka hadda waa yimid waxaan qabaa in si fiican loo saxo waxaana aaminsanahay lix iyo toban qof oo laisku raacsan yahay inay soo baxdo guddoonka baarlamaankana waa is aragnay wayna shaqaynayaan koleyba jawaabtana ka hor dhici maayo ayagaan u daynaya laakiin tala ahaan maalin hore dadkii soo jeedaad ku jirtay in laga reebo doorashooyinka
ma soo jee ma soo jeedine maalintaas si dalku meel uu aado oo guddoonku hadda fiiri xaaladoo dhan baa kacsanayd laakiin maalintii guddoomiyaha baarlamaanka la doortay iyo ku-xigeenadiisa dalkao dhan waxaa moodaa inuu xaaladii jirtay degtay markaa markaa wixii ka dambeeya hadday xataa doorashadu jiitanto aasaaskiiba bilow ruknigii ugu weynaa baa samaysmay marka hadda xaaladda si kala loo xallin karaa ayagayna u taallaa laakiin anigu ma aaminsanayn doorashada madaxweynaha inay ka harto laakiin duruufaha jira ma malaynayo doorashada madaxweynaha dad maaragtay in ay soo geli doonaan tiimamkaasi wararka aan maqlayo labadii dhinacba
guddoonka hore marka go-aankaas inuu gaaro ayagaas kale go-aankaas laakiin guddoonku markuu go-aan gaarayo koleyba anagu nagu soo celin doonaa anaguna wixii nala quman baanu yeeli doonaa insha allah adii shaksiyan maxay kula tahay in lagu daro iyo in laga reebo doorashada wallaahi gare gari laba nin kama wada qosliso koleyba laba tiim wey labada tiimba waa dadkaygii marka anaga hadda joyska maanta iima yaalo laakiin dad matala gobolka gado madaxweynaha codka siiya anigu inuu yimaadaan jeclahay inaad yimaadaaba jeceshahay kuwa garbaare iyo kuwa ceelba ha tiimkii la isla garto kuwa la isla garto waa ku fahmay inkastoo dhinaca xaaladaas u badan tahay laakiin hadda oran maayo gruubkaas waka waa ku fahmay Een, uh, kuraasta taalla ge- gedo oo baarlamaanka federaalka ay ku leeyihiin waa lix iyo toban kursi toban ka mid aad isku haybtiin ama een, baarlamaanka marka la fiiriyo aad isku imaan kartaan qaab qabiil marka loo eego madaxweynahana waad isxigtaan oo waad wadaagtaan maxamed cabdulaahi farmaajo arrintaas xildhibaanaha tahay federaala matalaada dadkaas maqan xitaa mas-uuliyada kaa saara ma u tagteen weli oo ma kala hadasho maxaase iska dhexdeen
Een, waa u tagnaayo waa u tagnay ha- waa kala hadalnay dee arintu maaragtay een, team wey waa maamulka administrationkii Een, sidii wax u dhaceen waa koley waa aasaaskii hore mar horan kuu sheegay khalad soo dhacay buu ahaa hadda arin maaragtay madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo oo gruubyada eh, maaragtay musharaxiinta madaxweynuhu waa musharax maahana waa arrin soomaali dhex taal maamulka guddoonkani hadda arrintaas u taalla marka in codka lagu biiriyo oo la dhaho war saasaa wuxuu qaldan ama halkaasaa laga bila maahane hadda cid tiimamkan hadda ah, maaragtay kambeynka ku jira ay go-aan ka gaari karaan maaha banoonigu wuxuu yaalaa laakiin ilaa toddobiyo tobankii sebtembar wixii ka dambeeyey saameyn inuu ku lahaa la socota soma oo shirar badan oo dhulsumareeb dee waa madaxweynihii dalka wey saameyn uu ku yeelanaya
xalkii masla raadiseen su-aasheedu intaas wey. ma ka fikirteen sidii dadkan xal matalaad ay u heli lahaayeen oo ile waa dad soomaaliyeed in la yidhaahdo eh, reerna ka qayb gala baarlamaanka xulistoodii iyo doorashadoodii reerna yuusan ka qayb gelin xoogaa ma dareemaysaan culays inay tahay waxaa laga shaqaynaya saas wey warkan un ka shaqaynayna waana socotaa dadaalkuna waa socdaa dhinac walbana waa maaragtay logic waxaa in maaragtay dadka matalaada gobolka aysan ka harin doorashada madaxweynaha marka warkan un waa laga shaqaynaya waana socotaa ilaa imsa Dhinacyo badan baa laga shaqaynaya gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka inuu taala hawshaas hadda waa kasoo gudubtay dadkaas kale oo dhan
dadka qaar waxay ku fasirayaan in madaxweynaha oo kale ama hogaanka wadanka eh, isagu uu sabab u ahaa in dadkaas ay matalaad no-aan noqdaan iyo khilaafaadkii soo jiitamay fikirkaas maxay kula tahay adiga
Een, koleyba qof walba rabitaan buu leeyahay sibuna wuxuu arkaa Een, wuxuuna jecel yahay qof kasta wax isaga feebr ah inay meesha kasoo baxaan maadaama maaragtay way uu cod rabo marka een, wa- waa la dhihi karaa problemka yimid oo mar hore hawshaas inay dhacdo khilaafka jubbaland iyo dowladda qeyb weyn bay oo- arrintaasi waa wax jira wey waa kaas waayo dowladda iyo jubbaland hadday isku meel u socdaan onboor yihiin een, u malayn maayo khilaafkan in imaan laha waxa la xallin karay buu ahaa marka qadar lahu maashaa facl waa wax maaragtay hadda dhacay marka ma rabno inaan dib ugu noqon waa gartay marka la fiiriya maamul goboleedyada hadda adigoo kale galmudugga laga soo doortay dhuusamareeb baa lagugu doortay Een, ah, doorashadaada dhuusamareeb waxaa maamulayay maamulka galmudug Een, guddigii doorashooyinka ee siit ee deegaankaas ayaana si gaara gacanta ugu sii hayay marka fiit laga yimaado oo heer federaal ma isleedahay maamulkaas madax banaanidu u baahnaa ma helin si uu doorasho meeshaas uga qabto dadkaasna matalaad saxa ugu sameeyo iyadoo oo caqabada iyo faragelino badan uu la kulmayo
waxaan ku wariyay siyaasadda soomaaliya maamul goboleedyada madax iyo nima ragga jooga madaxweynayaasha ah wa- one man one vote ma ahayn doorashada soomaaliya oo dhanna xildhibaanadu siday ku soo baxeen maxaa senataradu selection bay ahayd qof la gabgaraynayay marka soomaaliya guud ahaan dadka soo baxayba la mid aha maamulka waxgooniga hadda oo zaa'ida oo dhaliilaha uu leeyahay anigu uma jeedo ha laakiin waa la farageliyey aragtidaas maxay kula tahay in ciidamo meesha la geeyo in doorasho kale laga garab qabto miyaysan u muuqan wax oo ka badbadaysa
waxaan ku ori madaxweyne kastoo jooga maamul goboleedka iyo maamul kastoo meeshaa jooga dad asaga uu favor u ah ama uu si uun maaragtay ula macaamilay oo uu isleeyahay alele ninkan koleyba iyo qofkii calafkiisii nasiibkiisii noqotay saas unba kusoo dhacay laakiin galmudug wax gaara ma idinka galmudug waxayba ahaydba meelaha fiican oo xoogaa feer election xoogaa uu soo dhaweeyey sida meelaha qaarkooda maaragtay aanba cidna la tartamayn qofka ama qofka aad bay galmudug xoogaa bay ka dhoway hirshabelle
waa gartay dadka qaar waxay ku fasirayaan marka la isbarbar dhigo xildhibaanada hadda ka soo baxay gobolka gido oo kale oo lix iyo tobanka iyo lix iyo tobanka garbaare iyo ceel waaqa qolo waa dhiiran tahay oo waxaad moodaa inay aada u hadlayaan warbaahinta ka hadlayaan si xooga wax ku raadinayaan maalin kasta leeyahan waa lana dulminayaa qolana waa aaminsan yihiin marka markaan fiirina labadan kuwa ka yimid garbahaare qaybtood waxaa lagu fasirayaa inay yihiin kuwa raba in ay xoog meesha ku galaan ama qasab kuwa kalena waxaa loo fasirinayaa qaybtood niman wax og ugu yaraan oo sababtay la aaminsan yihiin baa la isweydiinaya marka ma lagu tilmaami karaa qoladan garbaharey ka socotay inay yihiin qolo ku qabsi ku qadimaysa wixii la oran jiray oo tusaale ahaan nimankan oo kale ila waxay ku doodayaan guddigii siid ee deegaankana soo saaray marka iyay kula muuqataa adiga inay u muuqdaan kuwo matalaad u samayn kara deegaankooda
waxaan ku uri horta labada tiimba anigu waan arkay qola waxay haysataa guddigiisiid ee maamul goboleedka iyo lajasimtigii dowladda maamul goboleedka jubbaland qolana waxay haysataa september seventeen labadii magaaloo la asteeyey mid ka mid ah so garina laba ninka maqusliso qoloba waxbay maaragtay saldhig u ahoo ay maaragtay leedahay qodobkaasaan anagu haysanaa markay noqoto hadalka iyo firfircoonida iyo dee labada guruubba midhaatiin baad adigu aragtay telefishinada marka gudaha la galo villa hargeysa kulli waa hadlahayeen marka adigu midha qolqaalada aad u aragtay baan u malaynaya nin walbana wuxuu leeyahay dee anaa saxsan laakiin qolaan qaylinayno hadlayno meediyaha ka hadlayn anigu ma arag yaa saxsan markaad tidhaahid waxaan u daynaynaa maamulkan ku sheegay anigu arrintaas marka ma rabo inaan hadda ka hor dhaco waayo brocess baa socda brocesskaasna anigu dadka inchargiga kamid ma yihi laakiin dadka ay qusayso aan xildhibaanka u ahay wey anaa waxaan rabnaa lix iyo toban xildhibaan oo gadab matalaysa oo farmajo balaana oo statekaas iyo gadaba matalaya inay meesha kasoo baxaan madaxweynehana wax ka doortaan laakiin taas waxay ku xiran tahay guddoonka baarlamaanku go-aanka u gaaro qaasimow taariikhaan markaan fiirino soomaaliya ma dhicin qof horey loo doortay in dib loo doorto mar kale madaxweyne loo doorto ma aqaan de wax cusub inay dhici doonaan laakiin dadka aada matasho tobanka kursi ay meeshaas ka yaalaan marka hadda la fiiriyo juhdiga iyo waktiga lagu bixinayo in la ansixiyo xildhibaanada halkaas gaar ahaan kuwa garbaharey iyo marka la fiiriyo waxa laga filan karo hogaanka hadda wadanka jooga oo isleeyihiin xildhibaanadaas gaaraan madaxweynaha iyo xildhibaanadaas hadda garbaharay kasoo baxay marka la fiiriyo ma isleedahay waa nasiib darro iyo matalaadii aad dadkaas matalayseen oo hoos u dhacday in madaxweynenimadiina aad weydaan dadkaas matalaadoodiina la waayo ma isleedahay waa nasiib darro iyo wax xun oo ku dhacay matalaadii dadkaasi xaq u lahaayeen shacabka waa mahadsan tahay horta madaxweynaha anagu madaxweyne ma waayana madaxweyne soomaaliyeed baa imaanaya soomaali waanu simana madaxweyne hadda joogaana ana wax gaarahoo febr uu noo hayay oo uu noo sameeyey oo degaan ahaan uu noo qabtay oo kan soo socda ama kii hore ka horeeyey uusan noo qabana ma jirto marka laga rabo qabiilka iyo cadifadda iyo hebel waa ree hebel maahane annaga matalaad madaxweynaha soomaali baa dooratay soomaali buuna u dhexeeyey degaanka annagu aan ka nimido isku degaan baan ka nimid cawdaa waan ka wada nimido wax hadda athaar hoo ka muuqdo oo hadduu hadda soo noqday hadduu tagaba gaarho noo subiyey oo febr oo gaara oo noo hayay male marka annaga nin kastoo madaxweynaha soomaaliya yimaada baana matala dadka soomaaliyeed baana ka midna waxaana aaminsanahay madaxweyne qabiil intaan ugu hosgeli lahaa madaxweyne soomaaliyeed aan cadkayga ka goosan karo oo dagaankayga waxu qabanaya oo dadka aanu la simanahay inuu soo bixi karo marka marka laga reebo qabiilka iyo caadifadda annaga wax gaar oo hadda u farmaajo dalgaankeeni u subiyey oo hadduu berri tago aan leenahay dagaankiibaa maaragtay maaragtay waxbaa ka naaqusaya ma jirto marka qa- countigaas qabiilka oo la tirsanayo hebel baa oo reerkayga madaxweynaha marka haddii adigu ma aqaan si kale si aad wax u aragtid waa garta laakiin balse la oran karaa juhdi badan baad hadda waxaad ku bixinaysaan een, sidii farmaajo uu kursiga ugu soo laaban lahaa oo culayska intaa la eg iyo dadkaas matalaadooda oo maqaan ma dareensanid annagoo ah idinkoo xildhibaanada baarlamaanka ee aad isku deegaanka tihiin farmaajo
juhdi badan baa ku bixinaysaa anigu taas kulama qabo de aniga meeshaan juhdi badan ku bixinay ciddaan dooranayana iyo ciddaan feebar ku ahayana imaad weydiin Een, waddankaana qabyaaladdu waa kasii suurtay farmaajo tiim nabadii nolol dhaho oo oday u yahay marka tiim nabadii nolol dhahna cid kastaa ku jirta aniga hadda imaad weydiin tiimkaan ahay marka marka ma aqaan meeshaad ka keentay Adigu dadadeeda dadka- way ku isbicin tihiin.
haddaan ku weydiinaya adigu mid ka mid ah taa too late baad ay xukuntay already waa garta laakiin waxaan kuu sheegayaa anigu nabadii nolol tiim la dhahmay intaasaan kuu sheegaya ka mid ma tihiin Ah, tiim nabadii nolol de waa urur waa tiim wey anigu tiimkaas ma yihi nin independent ah horeyna waa u sheegay soomaaliya oo dhanna waa ogtahay waa kaa
marka laakiin dhismahaaga qayb ma ku lahay inaad xildhibaan noqoto shaqa kuma lahayn wax kalena kuma lahay dad kale qof kale wateen waa taas de waa la ogyahay
qofkii ay wateen markuu soo bixi waayeyna wax dambe oo wadahadal iyo wax idin dhex marayna ma jiro xiriir may xiriir waa leenahay hadde disoon qaraaba ma nihin oo tol iyo ilmaadeerba ma nihin xiriir waana dhex maray laakiin Een, xiriir waana dhex maray waa wada hadalnay waa madaxweyne soomaaliyeed Een, dadkaygii weeye laakiin aniga mabda iyo aragtidayda iyo anaa xoroha uma banaan
marka la fiiriyo hadalladaada iyo eh, waraysyo hore aad bixisay iyo hadda qayb ka mid oo aad sheegtayba eh, waxaa jiran karaa in aragti ahaan aad ka duwan tahay xildhibaanada aad isku deegaanka ka soo baxdeen ama aad waqooyi galguduud ka wada timaadeen oo waxaa laga yaabaa inaad musharax kala dhisanaysid adoo u muuqato inaad dantaada fiirinaysa qabiil aan eegayn
Een, fiiri anigu horta dan aan leeyahay ma fiirinaya waxaan fiirinayaa dagaankayga dantiisa yaa wax tari kara Een, baan fiirinayaa Een, hadalladeyduna ma aha inaan anigu qof maaragtay feebar gaara oo oo ahay Een, anagu markii aan maaragtay dalkan waxaan rabnaa ilaahayna inuuna waafajiyo qof saxa oo dalkan iyo dadkan wax tari kara inuu soo baxo Een, ama kii hore ha ahaado ama mid cusub oo imaanaya ha ahaado majority populationka dadkuna isbedel bay raadinayaan soomaaliduna waa iska maaragtay Een, qofkii sha- maanta yaqaanaan ama soo tijaabiyeen maba jeclee isbedelkay jecel yihiin marka een, warku saas wey madaxweyne farmaajo wuxuu joogaa hadda waqti ka badan muddo xileedkiisii Een, madaxweyne kalena bedeli doona ama isagaa soo noqon doona markaad fiirisid sooyaalkiisii ama waxqabadkiisii muddadii uu xukunka joogay ama uu xafiiska joogay ma isleedahay mar kale waa mudan yahay in dib loo doorto
Een, nin nin soomaaliyeed wey in la doorto mar labaad waa mudan yahay mid cusub oo dadku isbedel ay rabaan ee in la doortana waa mudan yahay marka taas qadartaa wey qadartaa qabta anigu waxaan ka hadli kara maaha laakiin haddii nin soomaaliyeed oo wax qabtay su-aaminsan yahay asagu weeye marka wuu mudan yahay in mar labaad la doorto Adigu maxaad Haddii- haddii qofku cusub u yimaadana waa la adu shaqeynaya maxaa ka aaminsantaa asaga ah shakhsiyan maxaad isleedahay muxuu qabtay waddankan muxuu kusoo kordhiyey muddaduu joogay muxuuse uga duwan yahay isleedahay hogaankii hore asagoo iska aaminsan yahay iska aaminsan yahay nin kastoo soomaaliya oo madaxweynaha oo tobani tobaniga ilaa hadda yimid waxbuu ku daray waxaan waa garaangir laisku wareejinayo nin kastoo yimid waxbuu qabtay nina waa badnaan karaa waa kala yaraan karaan kuwii horeo maaragtay sheekh shariif iyo abdullaahi yuusuf iyo een, cabdiqaasin xaalad dagaal baa jirtay Een, dowladnimada soomaaliya rasmiga oo federaalkana oo permanentigana xasan sheekh bay bilaabatay marka waxaa moodaa moor xasan sheekh inuu si fiican maamul goboleedyadii buu dhisay Een, dalku si fiican buu u istaajiyey farmaajona intiiba meesha kasii wada wuu ku daray inkastoo caqabado badan ay yimaadaan oo dagaalo badan iyo buuq badan iyo extension iyo waxyaaba badan ay yimaadaan laakiin lama inkiri karo waxqabadka muuqda oo soomaali meesha la soo gaarsiiyey waxaan rajaynayaa qofka cusub oo yimaadaana wixii iyo wax ka badan inuu noqon doono marka arrintan waa isqori isku dhiib qasab maaha in la dhaho qofkan ha loo labeeyo ama shalaan tijaabinay mid kale aan dooranno dadka soomaaliyeed waxaa matala laba boqol toddobaatan iyo shanta xildhibaan iyo konton iyo afarta senator ninka ay doortaan oo shan iyo tobanka bisha codkiisa siiyaan annagu ninkaasaan la shaqaynaynaa ama kii hore oo ha loogu daro ama mid cusub ha- ha ahaade laakiin aniga qofaan feebar u hayo hebel baan rabaa inuu soo baxo uu leeyahay ma jirto waxaad hadalka carabkaa ku dhufatay xubnihii farmaajo ka horreeyey ama dadkii farmaajo ka horreeyey oo xilka soo qabtay xasan sheekh oo kale aad sheegtay ma is leedahay dadkii farmaajo ka horreeyey oo kale qaybtood wax fiican ay qabteen waxay mudan yihiin qaybtood in lagu celiyo
absolutely xasan sheekh wax fiican buu qabtay de bini aadamkuna dhaliilna waa yeelan karaa sidaada qof hadaad hadaad dabcad inaad wax qabatid xataa qoyskaagii gurigaaga aad dabcad inaad maamushid khaladii saxba waa samaynaysaa laakiin lama keeni karo waxqabadka xasan sheekh wax badan buu qabtay haddii loogu celiyana haddee welcome okay.
codkaaga adu ma siin lahayd adu ma siin lahayd codkaaga
Okay.
ma siin lahayd adu codkaaga hadduu iga soo doonto waa madaxweyne soomaaliyeed waa nin wax doonaya labaatankaas xilli oo oo musharaxa buu ku jiraa wuu u qalma inaan codkayga siiyo maxaa barbalay ma jiro laakiin wax farqiga kuguma dhexeeyaan isaga iyo farmaajo oo kuu sameeyey dhinaca codka marka la gaaro dhowr iyo labaatanka musharax oo taagan anigu wax farqiya iyo nin jeclaysi oo ii dhexeeya ma jiraan say farmaajona wax farqiga igu dhexeeya male Marka laba nin oo walaalahaya wey. laba madaxweyne wey.
markaaga hore waxaa ku jiray inaad leedahay ninkii danta deegaankayga iyo matalaadeeda wax u qaban kara maslada waxaad fursad ka dhex aragtaa in qof kale oo aad qabiil ahaan kala fog tihiin uu xukunka qabto kadibna adigu halkaas faa'iido kale ka hesho oo tusaale ahaan aad iska fahmi kartaan marka la fiiriyo qof kuu dhow markuu xilka qabto fursadii aad heli lahayd baa yaraanaya laakiin qof kaa fog markuu qabto fursadaha kuu badanaya fikirkaas ma aaminsantahay
Een, personal issue markaad qofku wax raadinayo ha laakiin personal issue anigu wax oo aan raadinayo male waxa bini aadamku raadinayo o dhan waa haystaa ma fahamti anigu personal issue qof hadda jago raadinaya ama lacag raadinaya ama meel udeg raadinaya ama biil raadinaya ma ihi anigu waxaan rabaa waxa dadkaygii inaan matalaad dhab ah siiyaan rabaa matalaad dhab ana waxay ku imaan karta qofka degaankayga wax ka qabanaya anu qof walbana histrigiisa aan akhrinaya
wax kaloo jagaa iyo wax lacag mindam ku doonaysa
shaqada hataa haddii ay soo marto maya lacag ma raadinayo adoonay lacag waayo lacagta ii imaa- lacagta imaanaysa aan qof ka qaadanayo waaba xaaraan wey uma baahni lacag anigu aan laaluush ku qaato laaluush baad ka hadlaysaa laakiin haddii dee baawar uu yimaado dee baawarka waxaan raadinayna qof walbaana raadinayo cid daynaysa ma leh dadka aad matasho ma jiraan waxa aad isleedaha waa ugu xaqiijin kartaa inaadan codkaaga iibsanayn oo aad masiirkooda aad ugu dooranaysid qofka madaxweynaha soomaaliya noqonaya absolutely taas aniga ilaahay baa og.
waxay kugu aamini karaan ma samayn kartaa oo caddaynaya in dadkaas aad codkooda si nadiif aad ku bixiso haa waaba dhaartayba soomaa kitaabkaan maray baa lagu- laigu aamini karaa inaanan laaluush qaadan inaanan been u sheegin inaan matalaad dhaba tuso qof rasmiya oo dadkayga waxu tarayana inaan doorto beriyer waa- waaba dhaartay dhaartay ku jirta haddii ay dhacdana ile bini aadan baa tahay dib aad iska bedeli kartaa sooma hadday dhacdo se ah haddii aad dib iska bedesho fikir ahaan marka coda- codayntii la gaaro ama wax laguu soo jeediyo ma isleedahay go-aankaas waxbaa iska bedeli kara adduunyadu dhiil maker waxa la dhaha jira dhiilku waa jiraa laakiin dhiilku maaha in lacag la kala qaato laaluush la kala qaato
arrinta matalaadaad qaasima aada ugu celcelisay in dadkaaga aad rabtid wixii dan waa inaad raadisay oo iyo cid ay doonayaan dadkaaga ma afti baad ka soo aruurisay mise si kalaa ku ogaanaysaa meeshay rabaan waxa anigu aan la rabo baan ogahay qof kastoo soomaaliyana wuxuu rabaa matalaad dhaba qof siiya oo degaankii geeya biyo macaan waxbarasho caafimaad waxyaabahaasoo dhan bay dadku u baahan yihiin qof kastoo soomaaliya ama degaan kastoo soomaaliyana u baahan yihiin hala kala hormarsanaadee marka dadku soomaali baan la midnahay waxay u baahan yihiin intaasoo dhan dad qof u qabta nabadayn bay u baahan yihiin dagaamayn bay u baahan yihiin waxaasoo dhan ciddii wax la qaban lahayd farka liin fool ma dhaqdo soomaalida inta badanna dagaamo dadku ayaa wax wada qabsada marka recruuni waa inta subino oo aan la shaqaysano dowladna waxaas kala igala shaqayn karta baan rabnaa inaan helno oo rasmi ah taas way taan raadinaya madaxweyne aan fahmayo ra-iisul wasaare aan fahmayo wasiirada ay qosayso aan fahmayo taas way taan ka shaqaynaya laakiin waxaad matashaa hadda cabdwaaq waad ka timaadaa meelaha aad matashid si gaaran waxaa ka mid a saaxo ama dhabad iyo meelaha lamidka ah deegaanadaadi waa ogtahay soo ma ahan qaybtood inaan la isku gudbi karin cabdwaaq oo kale dadka lagu dilo maalmihii ugu dambeeyey dilal qorshaysan ay ka dhacayeen oo qabaa'il ku salaysan dhabadii cadaada aysan isku gudbi karin saaxa iyo magaalooyinka kale cabadwaaq iyo guraceel cabadwaaq iyo dhuusamareeb magaalooyinkaaga o dhan insaas isugu gudbi karin waad ogtaa maxaa kaaga qorshaysan dadka noocaas marka siyaasad ahaan laga yimaado deegaanka aad muntashid colaad xoogle ayaa ka jirta abaare ayaa ka jira biyo la-aan ayaa qaybtood ka jirta qorshahaagu muxuu yahay
horta alxamdulilah hadda abaar ma jiraan oo dhulkii rooba ka da-ay waa- waa waa ku abdheed garaynaya dhulkii nabad iyo roob baa hadda ka jira deegaanada aad tirsan la isku gudbi karin hadda waa la isku gudbi karaa hadda sidii hore xaaladdu maaha inta caro sheegto dhan waa la isku gudba waana loo kala socdaa matalaadana dhulka kalima matala jubbaland baan matalaa kilinka shanaad baan matalaa south west baan matalaa meelo badan bay dadka puntland bay degan yihiin dhulkan oo dhan waa dadkii waa joogaan Een, oo qabiil ballaaran oo meelo badan degaan ahay laakiin degaan doorashadii waa galmudug dadka majoritiguna xaggu jooga iyo degaamadu Een, taas markaan ka soo gudbo een, nabadda waa number one dadka aad sheegaysid oo degaanka ah oo ehelka ah ama cawadaaq iyo cadaada ha ahaato ama dhabad iyo galinsoor ha ahaato ama cawadaaq iyo dhuusmareeb iyo degaanada u dhexeeya ha ahaato ama balambal iyo gurceel ha ahaato dadku nabadda in laga shaqeeyo haddaan nabad la helin maaragtay wax maaragtay horumarkoo dhan ma imaanayo marka waxyaabahan raba inaan ka shaqeeyo lambar one nabadday ka tahay si dadka horumar uu gaaro
waa gartay Een, ah, marka ka hadlayno dhinaca galmudug oo kale waxyar baan rabaa inaan dib kuugu celiyo doorashadaadii adiguna waad ii sheegtay oo waxaad tiri aniga qof gaara uma xirni anaan isu soo saaray oo cid isoo saartay iyo cid wax ugu baxsay midna ma jiro nin ganacsadaha tahay sida aan xogta ku hayo haddii aanan khaldanayn qurbahaad ka timid waa arrin oo adaa dhaqaale sitay waxaa lagugu tiri inaad ka mid tahay dadka lacagta faraha badan ku bixiyey inaad inay xildhibaanka noqdaan ma ka mid tahay
kambeynka haa laakiin lacagtaad ku bixisay mana- macno badan bay yeelan kartaa laakiin kambeynka iyo degaanadii aan tegay iyo maahane lacag gaar oo aan qof gaara siiyey oo aan bixiyey ma jirto laakiin kambeynka iyo dadkayga iyo iskuulaadka iyo isbitaalaad iyo arrimahaasoo kale ama degaameyn anigu aan gaar u subsaday haa laakiin olole uma lacag laaluusha oo ololaha oo aan bixiyey warkaagu saas u dhadhamayahay ma jirto wax lacag haba yaraatee maya ma jirto marka laga reebo lacagta diiwaangelinta lacagta diiwaangelintu iyo dee lacag kambeynka oo iska kambeyn qofka dugalay qasab lacag waa ka qiyaasta imsaad is leedahay waad ku bixisay inaad xildhibaan noqoto ama way kaaga baxday kambeynka
hadda xildhibaankii baan ahay un wax- wixii iga baxay waxaan kusoo talagalay unbaa baxay laakiin qof ka raba tusaale ahaan inuu xildhibaan noqdo sidaadoo kale ama ahaan ku jiro
qabiga gabagabada barnaamijka ayaan isa soo gaarnay saxbeel madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabi xuseen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya garoonka diyaaradaha dancadda waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin kasoo jeeda hirshabelle iyo markaa qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedada safarkiisa ayuu markuu uh, garoonka soo degay warbaahinta la hadlay ka warbixiyey alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah xildhibaanada labada gole ee federaalka xildhibaanada dowlad goboleedyada ee golaha wasiirada ee heer federaal iyo heer state ee guud ahaan mas-uuliyiinta kale ka soo qayb gashay soo dhoweynta bahda saxaafadda saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo guud ahaan inta goobta ku sugan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta ballaaran ee aad aniga iyo wafdiga ila socda aad ku soo dhoweyseen magaalada muqdisho waa ka mahad celinaa waxaan idin leeyahay ilaah idinka abaal mariyo wanaaggaas ee muddada aad taagneedeenna waa ka cudur daaraynaa waa idinka soo daahnay ee runtii aad iyo aad ay noo farax gelihaysaa sida mugga leh ee aad uga soo qayb gasheen soo dhoweynta waa ka mahad celinaynaa annaga deegaankiyaan ka nimiday dowladda hirshabeelle Ee, waa dareemi karnaa in dad badan isweydiinayaan hirshabeelle way ka daba martay ee, doorashooyinka kale xoogaa dibay uga dhacday annaga laba shaqaan isku wadnay dibu heshiisiin iyo doorashaan isku wadnay runtii alxamdulilah ilaahay ama haddaa iska leh dib u heshiisiintiina meel guulahan ku soo dhammaynay oo dadkayna iyagoo isku qalbiyaho dhinac isula jeedo taladooda midaysantao tawfiiqa ayay doorashadii wada galeen doorashadiina si deganay noogu soo dhammaatay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa alxamdulilah ayaan leenahay runtii deg degga waxaan ka ilaalinaynay dadku way jecel yihiin qof kastee mas-uulahee meesha mas-uuliyad usoo doonato ama xil soo raadiso waxay rabtaa wakhti kooban wixii ay rabta inay ka hesho ee ka soo noqoto laakiin cawaaqibteeda iyo waxa ka dhasho dadka iyo deegaankay la jirayaane annaga waxaan ilaalinaynay waxa ka dhalan karo dadka iyagoo isjecel iyagoo isu raalliya inay doorashadu dhacdaan rabnay ilaahay ayaana uga mahadinaynaa dadka iyagoo isjecel raalli isu ah tawfiiqah ayay doorashada noo soo gebagabowday ilaahay ayaana uga mahadinaynaa haddana waxaan u nimiday doorashadii kale ee dalka sidaan maaragtay uga qayb qaada lahayn wasiir khadiijo siday sheegtaba muxuu ahay xildhibaano in badan xoogaa aan iska warqabna lalahaayaa jiro annaga qalbiyanaan isugu xoreyn taladayna waa midaysneed insha allah haddii ilay raalli ka noqdo sidaan u kala maqnayn qalbigayna uma kala maqnayn mar welibana waa xiriiraynay taladaynuna waa midneed waa midaysneed haddana insha allah haddii ilah yaraa waa tasha doonaa oo tala midaysan ayaan doorashada ku geli doonaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo runtii aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa dalka doorasho nabada iyo soomaaliya oo isjecel inay doorasho deggan ay ka dhacdo nabada aan ilaahay ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahad celinayaa soo dhowayntiinnii diiraneed iyo sidai mugolaad uga soo qayb gasheenna waa ku mahadsantihiin wax badanaa taagneediin insha allah fadhi intaan ka badan oo gooni gooniya iyo mid guudna waa yeelo doonnaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ugu dambeyntiina ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa qaybta lixdanaad ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay olqollo wada furis ah ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobollada baay iyo bokool maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada xoogga ah iyo kuwa koonfur galbeed ayaa isku faray waddooyinka isku xira eh, degmooyinka waajid teeglow iyo qansax dheere ee gobollada baay iyo bokool ee ka tirsan halkaas ay gudbiyeen dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay abaanduulaha ururka afartii shanaad ee guutada deaad qaybta lixdanaad ee xoogga dalka maxamed nuur guri wuxuuna sheegay in maanta ay suuro gashay in ay isku furaan waddooyinka godoonsan muddo toban sano ah saraakiisha ciidamada ah ururka afartii shanaad ee guutada deaad qaybta lixdanaad ayaa sheegay in al-shabaab lagu saa laga saaray goobihii ay ka joogeen jidadka isku furay ee kala ee ka kala tirsan waajid teeglow iyo qasax dheere ee gobollada baay iyo bokool al-shabaab ayaa muddo badan markaasi go-doon ku hayay degmada waajid ee gobolka bokool waxaana dhowr jeer horay duleedka magaaladaas lagu gab- lagu gubay gaari dameero raashin u siday ganacsi sidoo kalena duleedka waajid ay ka dhaceen ama ay ka dhaceen dagaallo khasaare dhaliyey ugu jardhamshay dhaawac dhinacyo u dhexeynaya ay kala ahaayeen al-shabaab iyo ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya gudaanaca barnaamijka wareegga halkaas uu koogayaa saaxiib yaal nuga cabdinaasir maxamed maxmuud oo barnaamijka la socodsiinaya soona saare cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayay barnaamijka hegeysan intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo